Maamulka degmada Baydhabo ayaa wado dhismaha qaar ka mid ah wadooyinka dhagxaanta ah ee muhiimka u ah isku socodka bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo, gaar ahaan xaafadda Cadaado oo dhibaato badan ku qabay wado la'aanta iyo meelaha qaar aysan lahayn wax wado ah oo ay dadku isticmaalaan. Wadooyinka cusub ee haatan laga wado gudaha xaafadda Cadaado ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda hoose ee degmada Baydhabo ugu talagashay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo hagaajinta adeegyada bulshada iyadoo la rajeynayo in marka la dhammeeyo dhismaha wadooyinkan ay si weyn u fududeyn doonto isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeynaya dhismaha wadooyinka xaafadaha ayaa ka warbixiyay meelaha ay marayaan.
Magacayga may balarey xasan cusmaan xasan oo ku mid ah fuundiyaalka oo wadooyinkun dhisayaan ilaa iyo xilligii horseedlaa ka bilaaway ilaa iyo abtinaaw hata oo ka shaqeeyahay ya ku mid ahaa maasha allah shaqadan shaqada oo wadada wadankan laka dhisow shaqada anka shaq awr fayle ya ka mid ahta oo maadaama wadooyinkan la dhisaay shaqada dhismooyinka meelo kale laka dhisow fuundiyaalka wadooyinka dhisow iyo eed shaq awr fayle anka ahta ee may ba fadaana biyaajidi oo kale bin afar wad shan wad oo kale magaalada laka dhis si mina dhalinyaro badan oo hata mina fadhiido oo wadooyinkan dhisow iyo gorodan yoona mina an shaqeeyano ardayda
mayna raaciso mayna muwaadiniin wadashan shaqaysadaa ayna ka qanacsan walkasta wal gobol degmaha kubaantiuna dowladda aan taageerin gudoomiyaalkan iyagoana hoogan halaale shaqaysadaa aan walwayni mayna raawayni aqoonsinya alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahay qafuur raxiimka mahadsan ilaahay ka sokow gudoomiyaha walaalkan oo afarlaasan teegin oo maanaha walkasta wale kuwa xaafadan ilisosiyaa ka mahadsan in madaxweynaha koonfur galbeed oo sadardarle kuwada inti jididkaan niindhis oo wadankaan horumardeeda oo geedka qanacsagna dowlado caalamka inti uun la jaan qaad mise horto dhanka kale gudoomiyaha xaafadda Cadaado ayaa sheegay in dhismaha wadooyinka ay wax badan ka bedeli doonto wadooyinkii cusub ayana oo ka dhisay xaafaddeeda hatamay badhasiruna wadada saldhig bari maraasa oo ilaa xaafaddeeda ilaa waa beriskiiraasa may kale marnay wadadan kale ayaan bayburjaad may ba kormeeranayhin habsam in socodka dowladda hoose oonka sare ee guddoomiyaha degmada mudane cabdullaahi ali watiin iyadda horumarinta ilow ooyana barnaamijka fulyahayta iyo kambaniyaalka shaqadan qabaano oo fulyahayn oo sifayli shaqadan wadaan iidan kama hadnaqay dhammaantiyo bulshooyinta xaafadedeedana anoo afya ka hadlaw mayba iidan kama hadnaqaayna guddoomiyaha degmada ahna doga magaalada mudane cabdullaahi ali watiin iyo howlaha dardargelinta ee usukuwada degmadan baydhabo oo horumarinta leh sida jidadka dhismooyinka oo caafimaadka meelo badan oo horumarin ayaa degmada ku soota taasna iyadan ka mahadnaqaana bulshooyinta xaafadedeedana mayba ka faraxsiin boqolkiiba boqol wadooyinkuun lan dhisaay oo suuruduun leh oo quruxdun badan leh